إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوجنا تفسير كي قرآن كريم كاها ودرس جنين صدح بقل طبان إيا سقال ونوغا بالله يا آيات بقل إيا اللحة من سورة المائدة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين ضدك aamanuu xaqa rumeeyeenow shahaadatu baynikum dhexdiinna marakiciisa idaa waqtigiina la mara kaco xadara uu u yimaado axadakum qof inin ka mida almowtu geerida xiina alwasiyati dardaaranka waqtigiisa la mara kaco ihnaani shahaadatu thnayni waa laba markhaatigood labadaasoo dawaa cadlin cadaalad u saaxiib ah labadaasoo minkum idinka mu'miniinta idinka mid ah aw aakharaani ama waa laba kale labadaasoo min khayrikum idinka mu'miniinta kayrkiin oo gaalo ah in antum idinka darabtum haddaad socotaan fil ardi dhulka korkiisa oo fasaabadkum ayni nasiibto musiibatu mowti mowdka musiibadiisa taxbisuunahumaa labadaasoo taxbisuunahumaa aada soo joojinaydaan min bacdi salaati salaada ka gadaal fa yuqsimaani oo dhaaranayaan billaahi allaah ku dhaaranayaan in irtabtum haddaad shakidaan wa yaquulaani waxay leeyihiin laa nashtari gada mayno bihi bilqasami dhaartaan alla ku dhaaranayno hamanan lacag ku gadan mayno walow kaana haba ahaado almashhuudu calayhi kan lagu markhaati furaa daa qurbaa qaraaba midu saaxiiba hadduu raba ha ahaado walaa nagtumu qari mayno shahaadat allaah ilaahay maraggiisa qari mayno ilaahay markhaatigiisa qari mayno innaa annaga idan haddaan qarinno la min al aatimiina kuwa dembaaban ka midnahay fa in cufira haddii lagu daalacdo calaa annahumaa labadaas markhaati istaxaqaa inay muteen ifman dembi fa aakharaani laba kale labadaas kaloo yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa meeshooda min aladiina qaraabadiiyay ka mid ahaadeen istaxaqa ay muteen calayhim qaraabada korkooda al awlayaani labada ugu dhowaanshaha badanu an yujariduuhumaa lishahaada inay markhaatiga ay u soo kali yeelaan fa yuqsimaani labadaas qaraabadaha ku dhaaranayaan bilaahi allah waxayna leeyihiin la shahaadatunaa annaga marakiceenna axaqu xaqnimo badan min shahaadatinaa marakacoodiina ka xaqnimo badan wama ctadaynaa mana aanaan xadgudbin innaa annaga idan haddaan xadgudubno la min aldaalimiina kuwa gar daranaan ka midnahay daalika ay daalika alxukmu almadkuur xukunkaas la soo sheego min raddi lyamiini cala alwaraha in dhaartii mar kale la soo celiyo aadnaa u dhowaansha badan an ya'tuu inay la yimaadaan bishaadati markhaatiga calaa wajhiha wejkeedii ow yakhaafuu ama ay baqaan ow yakhaafuu wa yakhaafuu inay baqaan an turadda in la soo celiyo aymaanun dhaaryaal bacda aymaanihim dhaaryaalkoodii ka gadaal wattaqullaaha allaah ka baqa wasmacuu maqla amarka alleh oo addeeca wallaahu allah laa yahdi ma hanuuniya alqowma qoom qoomka alfaasiqiina daacada ilaahay ka baxay yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynukum waa aayaddii ugu dambeyday ee yaa ayuha aladiina aamanuu ah ee ku jirta suuratulmaa-ida lix iyo toban aayadood ayaa ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu suuratulmaa-ida maadaama qur-aanka suuradihii ugu dambeeyey ay ahayd axkaam aad u badan ayaa ilaahay ku caddeeyey suuradda marka way ku badan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu lix iyo tobantii ugu dambeeyday wey aayaddaanu yaa ayuha rasuul yaa iyadana ku jirta yaa ahlalkitaab yaa ku jirta oo dhowr mid walbaaba tahay mar kasta oo loo naadiyo yaa ayuha aladiina aamanuu laydhaha mu'miniinta loo naadiyana waxaa ka dambeeya waxa weeyaan in wax lays amro oo axkaam lays amro ama wax layska reebo taasaa ka dambayda taasaa ka dambayda dhammaan qur-aanka dhambaynta ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu aayaddan a'immada icraabka qur-aanka ka hadasha gobol ka mid ah waxay ku tilmaameen ashkalu maa fi lqur'aani icraaban wa macnan wa xukman aayaddaanu waa qur-aanka aayadda ugu ishkaal badan oo ugu qarsoonaasho badan ishkaal macnaheedu waa qarsoonaasho ashkala waxa weeyaan macnaheeda dakhala fii ashkaalihi shaygaanu wuxuu dhex galay ashyaadii lamidka ahayd oon laga garanayn ishkaalka macnaheedu marka waa garasho la-aan aayaadka macaanidoodu iyo icraabkooda iyo xugunkooduba uu qarsoonaashuhu ku jiro ilaa qof ilaahay uu u fura mooye kuwaasaa waxa weeyaan ayay ka mid tahay waana aayadda ugu qarsoonaashaha badan icraabka macnaha iyo xugunka makiy oo qur-aanka icraab ku laho kitaab weliba mushkilu icraabilqur'aan layidhahdaa hadalkaas yidhi laakiin ibnu cadiya wuxuu yidhi haadaa kalaamu man lam yaqac lahu thalatu fii tafsiiriha waa qofaan sida barafkii uusan tafsiirkeeda ugu degin qof inta waxa weeye ka dhegay tafsiirkeeda sida barafkii aan qalbiga u gelin tafsiirkeedu ah hadalkaasoo kale uu yidhaahduu yidhi hadalkaasoo kale qofkaasaa yidhaahduu yidhi imaamulqurdubina wuxuu yidhi markuu soo rabay hadalka ibnu cadiya wa haadaa bayinun min kitaabi raximahullah waana ka muuqdaa hadalkaas waa ku cadyahayuu yidhi kitaabkiisa oo ibnu cadiya kitaabkiisa aadu uga muuqdaa macnaha inuu sida barafkii oo kale uu waxa weeyaan tafsiirka aayadda waxa weeyaan ugu dhadhamay oo ugu qaboobay almuxarab alwajiiska waa ay ka muuqataa yaa ayuha aladiina aamanuu a'immada waxay u sheegeen sababu nusuul cabdullaahi bnu cabbaas radia allaahu tacaala canhu wuxuu yidhi waxaa baxay nin reer bani sahmi ah wuxuuna raacay tamiimu daari iyo cabdiyibni baddaa waa israaceenoo shaamay isla aadeen ninkii reer sahmi ee muslimka ahaa waa uu dhintay wuxuuna ku dhintay dhul aan hal qof oo muslimu joogin uu ku dhintay marka labadoodii u dhiibay tarikadii wixii uu ka tegey labadoodii u dhiibay labadoodii markay yimaadeen oo ay keeneen alaabtii waxaa la waayey galaas fidda ahaa oo weliba dahabna korkoo kaga sharaxnaa rasuulkaa dhaariyey uu yidhi cabdullaahi bni cabbaas salawaatullaahi wasalaamu calayh rasuulka ayaa dhaariyey markii la dhaariyey kadib ayay galaaskii maka ka heleen dadkii dhaxalka lahaa ninkaas dhintay ee galaaska iyo alaabta u soo dhiibay galaaskiisii oo la yaqaana maka lagu arka markii la weydiiyey dadkii haystayna waxay yidhahdeen waxaan ka gadannay tamiimu daari iyo cabdiibni baddaa markaasay istaageen laba nin oo qaraaba qaraabadii ama dadkii dhaxaltooyada lahaa ee waxaweye ninka sahmigaa dhaxalkiisa lahaa ah allah ayay ku dhaarteen la shahaadatunaa axaqu min shahaadatihimaa saasay ku dhaarteen waxayna ku dhaarteen galaaskaas inuu iska leeyahay ninkii dhintay saaxiibkood ahaa fa fiihim nasalad si dadkaasay ku soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum afarkaas abu daawuud ayaa wariyey imaamu lbukhaarina saxiixiisuu ku wariyey isagoo mucallaq ah laba kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan asagoo ka dheero ka faahfaahsan tirmidiyaa wariyey iyo ibnu jariir laakiin sanad ahaan aan u sugnayn oo waxay wariyeen ibnu jariir iyo ninka la yidhaahdo tamiimu daari ayaa wuxuu yidhi wuu islaamay saxaabi jaliilhu noqday markuu islaamay wuxuu yidhi aayaddan dadkoo dhan way ka beri noqdeen marka laga reebo aniga iyo cadiibnu baddaa labadeennaas marka laga reebo labadoodu laba kirishtan ay ahaayeenoo nasraaniyiin ah shaam ayay aadi jireen oy marar badan ku laalaaba jireen ganacsi ahaan islaamka ka hor marka shaamay ganacsi u aadeen markaasaa waxa u yimid addoon reer bani sahmi oo la dhihi jiray budayl ibnu abi maryam oo badeeca iyo ganacsi wata galaas fida ah na wata badeecadiisana uguba weynba markaasuu xanuunsaday markaasuu labadoodii u dardaarmay markhaati kale lama hayna idinkaana ka markhaatiya weeye macnaheedu wuxuu amray tarikadiisa inay gaarsiiyaan eheladii uu ka dhintay ee dhexaltooyadiisa laheed tamiim wuxuu yidhi markuu dhintay galaaskiiyaan qaadanay labadeenna kun dirhamaan kala baxnay aniga iyo cadiibnu baddaa aana qaybsannay shan boqol iyo shan boqolaan u kala goosannay markaan ehelkiisii u nimid oon alaabtii u dhiibnay ay galaaskii waayeen fidada ahaa markaasayna weydiiyeen oo yidhahdeen aawa galaaskii markaasaan nidhin wax kale oon intaan ahayn kama tegin ninkaasu mana noo dhiibin annaga wax kale tamiim wuxuu yidhi markaan islaamay nabigana sala allahu calayhi wasalam madiine uu yimid ayaan arrintaas dembigeeda ka baqay dadkiisiiyaan u tegey waana u sheegay arrintu siday u dhacday iyo inaan galaaskaas annagu gadannay shan boqolna iiga soo aaday shantii boqolaan u dhiiboon idhi aniga waa iga kanaa shantii boqol laadaada toobad keenayna waa layska dhiibaa xaqa ee adoo xaqa islaameed kugu maqan yaho banu aadanka waa toobad keena waxbaa ka dhiman markaan shantii boqol u dhiibay waxaan u sheegay in cadiibnu badaana uu shantii boqoloo kale hayo waa ku boodeenoo waa u tageen waxay idhahdeen shan boqol aan kugu tuumaynaa galaaskaasaad adigii isla qaadateen tamiim waa uu ka dhaarsaday marka waa ay ka dhaarsadeen macnaha wuu uga dhaartay inuusan ka hayn markaasay soo degtay aayaddan qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum ilaa aakhiri al aaya markay soo degtay oo aayaddu ay faa'iidayday xubun ah bay caddaato inay dhaarta hore ku been sheegeen in radul yemiin la samaynayo mar kale dhaarta qaraabadu ku celinayaan waxaa istaagay camar ibnu caas iyo nin kale waana dhaarteen shantii boqolna waa looga qaaday cadiibnu badaa markaasaa la siiyey sabab nasuulkaas faahfaahsan ma sugna laakiin kan hore cabdullahi ibnu cabbaas ka sugan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi laakiin imaamu qurdubi abu cabdillaahi alqurdubi wuxuu yidhi walaa aclamu khilaafan ana haadihi alaayaat nasalat bisababi tamiimi daari wa cadi bni badaa wax khilaafa culummada dhexdooda ugama ogi marka afarka cabdullaahi bni cabbaasna waa sugan yahay walahu xukmu marfuuc xukmulmarfuucna waa leeyahay wax khilaafana kama ogi ayuu yidhi imaamu alqurdubi sabab nusuulku inuu sidaas yahay marka aayaadkan sabab nusuulkoodu waa sidaas sabab nusuulkaasaana macnaha caddaynayo haddii sabab nusuulka la fahmo macnuhu markaas ma adka ilaa wuxuu yidhi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow shahaadatu baynikum dhexdiinna marakiciisa shahaadada markaan maxaa loola jeedaa qur-aanka shahaadada macaani dhowra ayuu ku yimaadaa mar bimacna aliqraar waa ku yimaadaa shaygaan qofku inuu qiro oo ka mara kaco macnahaas waa ku yimaadaa marna bimacnaa xakama uu ku yimaadaa marna bimacnaa xakama uu ku yimaadaa marna bimacnaa aqsama ayuu ku yimaadaa marka maxaa loola jeedaa markaan markaan macnaha loola jeedaa waa macnahee maadaama ay shahaadadu qur-aanka macaani dhowra ku timaaddo bimacnaa aqara way ku timaad oo iqraar shahid allah bimacnaa iqraar waxaa ah waalmalaa'ikatu yashhaduun taasaa ka mid a malaa'igtu way qirayaan waa ay qirayaan bimacnaa xakamana waxaa ka mid ah shahid allah annahu laa ilaaha ilaa hu waxaa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala xugmiyey inaan axad cibaado mudanu jirin allaah mahane marka bimacnaa qadaa waxakama weeye waxay kaloo ku timaadaa waxa weeyaan shahaadadii bimacna alxuduur way ku timaadaa laftirkeeda maxaa tan loola jeedaa mufasiriintu way isku khilaafeen waxaan kaloo sheegnay inay ku timaadda shahaadadu bimacnaa xarifa waa dhaaf sida shahaadadii oo ku jirta aayaadka licaanka oo kaleeto marka aayaddan maxaa loola jeedaa sida sawaabkaa shahaadadii oo maraka aheedaa loola jeedaa sidaas loola macnaha loola jeedaa waa marakac weeyaan aayaddan waana sida ibnu cadiya uu yidhi laakiin ibnu jariir adabari imaamu mufasiriin isagu bimacnaa yemiin oo macnaha qasam ah saasuu ku fasiray isagu oo wuxuu yihi halkan waxaa loola jeedaa shahaadada dhaaraa loola jeedaa sababtoo ah waxa weye markhaati caadi haddii la yidhaahdo markhaati lama dhaariyo dadkaanna in la dhaarinayaa muuqata marka aayadda macnaheeda shahaadada ku jirta bimacnaa yemiin weeyuu leey laakiin sida daahirka iyo siyaaqa aayadda waafaqsan xaafid ibnu kasiirkuna uu ayiday waxa weye waa in shahaadadan marakac loola jeedo yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow shahaadatu baynikum dhexdiinna marakiciisa idaa waqtigiina la marakaco xadara uu u yimaado axadakum xadara waxaa loola jeedaa bimacnaa qaaraba maxayla qofka haddii mowdkiiba ku dhaco kadib dardaarmi ma karo laakiin marka mowdkuu ku soo dhowaado calaamadihiisii uu dareemo wey sidaas weeyaan idaa waqtigiina la mara kaco xadara uu u yimaado u soo dhowaado axadakum mid idinka mida almowtu geerida xiinaba idaada hore ka bedel idaa xadara xiina waqtigii la mara kaco xiinaalwasiyati dardaaranka waqtigiisa la mara kaco dheh marka uu qofku dardaarmayo oo mowdku ku soo dhowaado marakaca la mara kacaa ihnaani shahaadatu thnayni laba maqaatigood weyn waa in mudaaf la soo qadaro si ay isku mudaabaqeeyaan mubtadaha iyo khabarka shahaadatu ayaa mubtadaa shahaadatu kale waa in la soo qadaro si ay isku mudaabaqeeyaan labadaas markhaatiyooda waa cadlin cadaalad u saaxiib ah labadaasoo minkum idinka idinka mid ah laba markhaati oo idinka mid ah minkum maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa laba mu'miniinta ka mid ah sidaas weeyaan qaara yidhaahdeen minkumta waxaa loola jeedaa min xayil muusi qofka dardaarmaya qaraabadiisa laba ka mid a laakiin qowlkaas daahirka aayadda maaha aayadda daahirkeeda waxaa waafaqsan iyo siyaaqa minkumta in mu'miniinta loola jeedo aw aakharaani ama laba kale labadaas kaleoo min hayrikum idinka kayrkiinka ahaaday idinka kayrkiinna waxaa loola jeedaa qowlka oo raajixa ah waxa weeyaan laba aan mu'miniin ahayn oo gaala ah ayaa loola jeeda waana sida jumhuurta mufasiriinta ay mareen sidaas inay tahay in loola jeedo waxa weeyaan laba oo aan mu'miniinta ka mid ahayn in loola jeedo midda horena loola jeedo mu'miniinta cabdullaahi bnu cabbaas iyo qayrkiisba cabdullaahi bnu cabbaas saciid ibnu lmusayib xasanulbasri mujaahid iyo qayrkood waa sida jumhuurta salafka iyo khalafka mufasiriintu ay mareen in minkumna loola jeedo mu'miniinta aw aakharani min kayrikumna loola jeedo labaan mu'miniin ahayn marka waxaa dardaaranka markhaati ka noqonaya laba mu'miniinta ka mid oo caadiliin ah amase labo aan mu'miniin ahayn oo gaalo ah ayaa ka noqonaya waa goorma markay ka noqonayaan in antum idinka darabtum haddaad socotaan fil ardi dhulka dhexdiisa aad ku socotaan oo fasaabadkum aynin asiibto musiibatu mowti mowdka musiibadiisii marka saddex shardiyay leedahay labada gaal marka markhaatiga laga dhigaa shardiga koowaad waa in laba mu'miniina la waayo ee ayadoo mu'miniin la heli karo laba gaal markhaati laga dhigi maa shardiga labaadna waa in musaafiriin la yahay ee ayadoo waxa weeyaan xaadiriin la yahay oo muqiimiin la yahay ma laga dhigaayo markhaati mana galaan shardiga saddexaadna wasiyo waa inay arrintu tahay dardaaran qof dhimanayo dardaarmaya wixii aan ahayn qof dhimanoo dardaarmaya aan ahayn markhaati loogama dhigi karo waa arrin marka daruuriyaho khaasa weeyaan arrintaan arrin daruuriyaho gaar ah xaalad gaar ah xubun gaar ah marxalad gaar ah ayay ka hadlay aayaddan saddexdaa shardi marka la helo saddexdaa shardina waa sheegay xaafidku saddexda shardiba waa sheegay xaafidku inay daruuri tahay oo marka markhaati laga dhigayo loo baahan yahay saddexdaa shardi oo wuxuu yidhi in antum darabtum fi lardi fa asaabatkum musiibat lmowt wa haadaani shardaani lijawaasi istishhaadi dimiyiina cinda faqdi lmu'miniin saddexdii shardiba saas u sheegay labadan shardi waxa weeyaan oo ah inaad musaafiriin tihiin iyo in waxa weeyaan mowt uu qofka u yimaado ayna tahay mar mu'miniin la waayey mu'miniin markii la waayo marka waa saddex shardi marka laga dhigaayo markhaati labadaas gaaloo taxbisuunahumaa aad soo joojinaydaan min bacdi salaati salaada ka gadaal salaadaas waxaa loola jeedaa jumhuurtu waxay mareen min bacdi salaati alcasr a'immada gabalna waxay yidhaahdeen salaad ay weyneeyaan labadan gaal oo hadday yahuud yihiin hadday kirishtaan yihiin salaadaha ayagu ay salaadnimada u aqoonsan yihiin oo weyneeyaan mid ka mida ka gadaal wey min bacdi salaati salaada ka gadaal aada soo xabisaydaan oo fa yuqsimaani billaahi allaah ay ku dhaaranayaan in irtabtum haddaad shakidaan marka ay dhaaranayaan waa marka aad shakidaan daan la shakin dhaaran mayaan lana dhaarinma lana dhaarinma haddaan aan la shakin marka la dhaarinaa waa markii laga shakiyo lais yidhahdo waxbay kala qiyaaneen markaasaa la dhaarinaa laakiina alaleya ku dhaarta ilaahay inaadnaan wax ka bedelin maqaatigii inaadnaan waxa weeyaan alaabtii kala khiyaanin inay alaabtaanu intaas aheed ilaahay ku dhaarta alaleey laakiin haddaan la shakin la dhaarinma aayadda mufasiriinta gabal ay yidhaahdeen waa mansuukha laakiin sida agarka mufasiriintu ay mareen sida ibnu jariir dabari uu yidhi xaafidnu katiirna halkan uga soo naqliyey waa muxkam qofkii yidhaahda aayadana mansuuqana fa calayhi albayaan markhaatiya laga rabaa cad xujaca ilaa asalka adilada waa ixkaam asalku waa in aayaddu muxkam tahay waa la nasaqay qofka yidhaahda asalkii wuu ka baxayo daliila laga rabaa a'immada yidhaahdeen aayadda waa la nasaqay waxyaalaha ku xambaaray waxaa ka mid ah waxay leeyihin sharci islaamka laguma yaqaan gaal markhaatiya sababtoo ah waxaa muslimiintu ku ijmaaceen faasiqa muslimka inuusan markhaati gelin gaalkuna waa faasiq gaalkuna waa faasiq tan labaad waxay yidhaahdeen axkaamta shareecada laguma yaqaan markhaati la dhaariyo qof markhaatiya lana dhaariyo laakiin xaafidku waxyaalahaasoo dhan waa ka jawaab wuxuu yidhi xubunkan aayaddan ay keensatay waa xubun gaar ah laasim ma ahan marka axkaamtii kale inuu dariiqadeedii maro waana markhaati khaas ah waana makaan khaas ah waxyaala badanoo meelaha kale loo ogolayna loo dhaafo loo saamay sababta waa xaalad daruuri ah ilaa waxaa la yidhaha waa musaafir ma joogtid beledkaagii mawdaana yimid oo ma dhigi kartid hadhowaan markhaati samayn doona muslimna weyne waa xaalad khaasa marka daruuri maaha marka inay axkaamtii kale waafaqdaan waxaa la isweydiiyey labadan qof ma markhaatiyaala mase waa wasii ayagu waxay yihiin labadan aayaddu sheegayda wasii waxaa la yidhahdaa qofka dhimana qofka uu mas-uuliyaddii tarikadiisa u dhiibo uga dardaarmo markhaatina waa qofka la yidhaahdo markhaati ka how arrintaas marka labadoodan la leeyahay waa la dhaarinaa ma laba wasiya oo waa dadka alaabta loo dhiibay mase waxa weeyaan waa laba markhaati waxay tahay haddii meesha ay joogaan afar qof ama saddex qof ay joogaan qof badeecadaa loo dhiibaaho waa wasii alaabtaa loo dhiibaa labana markhaatiya laga dhigaa laakiin haddii labadan maana wax kale la waayo labadoodaa wasina ah oo loo dhiibay alaabta loo dardaarmo markhaatina ayaga ah ayagoo markhaatiya marka hadhow la dhaarina ilaa wuxuu yidhi subxaana fa yuqsimaani billaahi allah ayay ku dhaaranayaan in irtabtum haddaad shakidaan haddaadnaan shakin maya laa nashtarii wayaquulaani waxay leeyihiin laa nashtari gadan mayno bihi bilqasami dhaarta hamana lacag ku gadan mayno walow kaana walow kaana almashhuudu calayhi kan lagu markhaati kaca haba ahaado daa qurbaa qaraaba midu saaxiib waxay ku dhaaraan markan dhaaranayaan ku darayaan annaga markhaatigan iyo dhaarta aan rabbigan ku dhaaranayno ku gadamayno lacag macnaha dheef iyo dhaqaale adduun hadduu raba ha ahaado midkaan ku markhaati furaynaa waxa weeyaan mid qaraabo ah oo culaysku korayo laakiin marnaba ka leexleexmayno runta waxay leeyihin walaa nagtumu qarimayno shahaadatallaah ilaahay markhaatigiisa innaa annaga idan markhaatigaa haddaan qarinno la min alaatimiina kuwa dembaabaan ka midna aayadda markay sariix waxay caddaynaydaa waxa weeyaan qofka markhaati uu og yahay qariya waa aafim waman yaktumhaa fainahu waman yaktumhaa fa innahu aafimun qalbu qalbigiisaaba dembaabay qofka markhaatiga qariya marka sidaasay leeyihin fa in cufira haddii la ogaado lagu daalacdo calaa annahumaa labadoodii istaxaqaa inay muteen isman dembi inay dembi muteen xaa loola jeedaa inay been sheegeen haddii la ogaado waa dhaarteen waxay hayeena laga qaaday waa la kala tegey waxaa caddaatay inay been sheegeen qaababkay ku caddaa karta waxaaba ka mid ah badeecadii ninkii uu lahaa ama alaabtiisii qaar ka mid ah suuqa lagu arkay sidii dhacdayba sabab nasuulkii aayadda markii la weydiiyey dadkii haysteen waxay yidhahdeen hebel iyo hebelaa naga gata marka waa caddaatay inay been ku dhaarteen radul yamiina la samayna dhaaraa la soo celina fa in cufira haddii la daalacdo lagu ogaado calaa annahumaa labadoodu istaxaqaa inay muteen isman dembi fa aakharaani laba kale labadaas kaloo yaquumaani istaagayaan maqaamaho meeshoodii meesha ay ku dhaarteen marka hore laba kale lasoo istaagayaan fa aakharaani laba kale labadaas kaloo yaquumaana istaagayaan maqaamuhumaa booskooda min aladiina qaraabadiiay ka mid ahaadeen istaxaqa ay ku muteen calayhim qaraabada korkooda al wlayaani labada ugu dhowaanshaha badan an yujariduuhumaa lishahaada inay markhaati u soo dhartiraan laba kale ayaa booskii istaagayaan labadaas kaloo qaraabada ka mid ah weliba labada ugu xaqnimo badan oo ugu dhow mowd meydka oo dadka dhexaltooyada leh ah labada ugu dhow labadaasaa waxaweyn la soo taajina oo dhaaranaya fa aakharaani laba kale labada kaloo yaquumaani istaagayaan maqaamuhumaa meeshoodii oo dhaartii ku laabanayaan min aladiina qaraabadiiyay ka mid ahaadeen labadaas kale min aladiina qaraabadiiyay ka mid ahaadeen istaxaqa ay ku muteen calayhim qaraabada korkooda al wlayaani waa qira al awalaanina waa qiro kale al wlayaani way qirada habtaa noogu taallaa xabsaha al wlayaani labada ugu dhowaanshaha badan ay muteen oo xaq u yeesheen an yujariduuhumaa in qaraabadu u dhartiraan lishaadati markhaatiga labadaasaa dhaaranayaan fa yuqsimaani billaahi allahay ku dhaaranayaan waxayna leeyihiin wayaquulaani waxay leeyihiin la shahaadatunaa markhaatigeenna axaqu ka xaqnimo badan min shahaadatima markhaatigooda wama ctadaynaa mana aanaan xadgudbin annaga innaa annaga idan haddaan xadgudubno la minadaalimiina kuwa gar daran ee wax dulmiyayaanba ka mid nahayba marka xukunka horoo la riday hadduu qaladkiisu caddaado racfaan waa laga qaadan karaa laakiin xukunka hore goormaa la buriyaa sharci islaamka marka la leeyahay xukunka hore waa la buri karaa xukunaa la xukmiyey hadha waa la buri karaa shardi waxaa ah aayad qur-aan inuu khilaafay xukunka hore ama uu khilaafay xadiis saxiixa ama ijmaac uu khilaafay ama ijmaac ama qiyaas jeli ah uu khilaafay laakiin hadduu ijtihaad yahay qaadigii horeo xukmiyey wuxuu ku xukmiyey ijtihaad aqwaasha culammada gobol ka mid aha sidaas qaban saasuu inta ku ijtihaado xukmiyey ijtihaad kale laguma buri karo hadhu ma bannaan qaadi ka dambeeya ma bannaan inuu buriyo oo uu ijtihaad kale lagu buriyo uu ku buriyo daalika marka dhaartan damboo labada qaraabadaa dhaaranayaan faa'iidadeeda ilaahay sheega ilaa wuxuu yidhi subxaana daalika ay daalika alxukmu almadkuur min raddi lyamiin cala alwarafa daalika ay daalika alxukmu almadkuur min raddi ilyamiin cala alwarafa dhaarta in la soo celiyo qaraabada lagu celiyaa adnaa asagaa u dhowaansha badan an ya'tuu inay la yimaadaan bishahaadati markhaati calaa wajhihaa siday ahayd ay ula yimaadaan ow yakhaafuu owdan waa bimacnaa wow ow yakhaafuu wa yakhaafuu oo ay ka baqaan an turadda in la soo celiyo aymaanun dhaaryaal bacda aymaanin dhaaryaalkooda ka gadaan waxaa dhaartan dambe loo jideeyey qofka qoladaan here marka horey dhaaranayaan waa loo sheega waxaa la leeyahay haddii qaladkiinnu caddaado xukunku halkaas ku joogsama dhaarta waa la soo celinaa xukunkana waa la burinaa ogaada hadday marka taas ogaadaan waxay ku xambaaraysaa inay ka taxarusaan oo ka dhowrsadaan markhaati beena iyo dhaar beena sababto hadday ogaadaan in dhaar kale la soo celinaa waxay isleeyihin intaad fadeexoobi lahaydeen sidiina waxa weeyaan u run sheega marka hore sidaasaa ilaahay u jideeyay dhaarta labaad wattaqullaaha allah ka baqa oo waxa weya wuxuu idin amray sameeya wuxuu idinka reebay ka hara wasmacuu ilaahay maqlo addeeca wallaahu allah laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoom qoomka alfaasiqiina daacada ilaahay ka baxay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yowma yajmacu allaah wadkur sheeg nabiga subana yowma maalin yajmacu allaahu allaah uu soo jamcinaahu isku keenaa alrusula rususha oo fayaquulu uu leeyahay maa muxuu yahay daakii ujibtum laydinku ajiibay qaaluu waxay leeyihiin laa cilma wax oqoon ah lanaa annaga nooma sugnaanin innaka adiga ilaahow anta adiga callaamu lguyuub gaybyaalka midkii u ogaal badanaa tahay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa aayaddan waxa uu rususha kula hadli doono maalinka qiyaamaha isagoo weydiinaya bal ummadahoodii uu u diray waxay ka ajiibeen iyo waxay ku diideen ilaah wuxuu idhi subxaana yowma yajmacu allah wadkur sheeg nabiga suubano yowma maalin yajmacu llaahu ilaahay uu soo kulmina alrusula rususha fayaquulu oo uu leeyahay markaas maa muxuu yahay daakii ujibta laydinku ajiibay ummadihii aan idin diray maxay idinka aqbaleen oo idinka qaateen maxayse idinku diideen qaaluu waxay leeyihiin lafdigu waa maadi macnuhu waa mustaqbal waxaa maadiga looga cabiray litaxaquqi wuquucihi dhicitaanka qiyaamuhu dhacayaa shay xaqiiqa ah oon shaki ku jirin markaasaa kaannahu waqac sidii asagoo dhacay ah loo cabiray ilaah wuxuu yidhi subxaana qaaluu waxay leeyihiin malaa'igta laa cilma wax cilmi ah lanaa nooma sugnaanin innaka adiga anta adiga ilaahow callaamu lguyuubi qeybyaalka mid uu ogaal badana tahay guyuub waa jamcu geybin geyb guyuub beyt buyuud shaykh shuyuukh jayb juyuub waa sidaas aayaddan marka ishkaal ayaa macnaheeda ku jira xoogaa qarsoonaansho ah ishkaalkaasna aimada tafsiirku waa sheegeen waana ka jawaabeen wuxuu yahay ishkaalka aayaddan waxaad mooddaa rusushu inaysan ku markhaati kacayn ummadahooda maalinka qiyaamaha oo markii la weydiiyo ay leeyihin ilaahay wadaa naga og saasaad mooddaa daahir aayaadkana waxay nasgareeyeenoo sariix u sheegeen inay rusushu ummadahooda ku markhaati kici doonaan fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidda ilaah wuxu uhi subxaana xaalku see noqon markaan ummad kastaba ka keenno mid ku markhaati fura waa rasuulkii loo diray adigana aan ku keenno adoo markhaati ku ah kuwaan kaa soo hor jeeda maanta waxaa la mid ah ilaahay qowlkiisa wa yowma nabcatu fii kulli ummatin shahiida calayhim min anfusihim wa ji'naa bika shahiidan calaa haaulaa marka aayaadkaasu sariixay u caddaynayaan inay rusushu ku marag furi doonaan ummadahooda aayaddanna waxaad moodaa daahirka inaysan ku marag furayna ka cudur daaranayaan saddex jawaab ayaa looga jawaabay saddexdaba a'immadii salafkaa laga soo naqliyey ibnu jariiru dabarina waxa weeyaan saddexda jawaabba waa ka soo naqliyay salafka saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin xaafid ibnu kasiirna saddexdiiba waa soo raray sidii ibnu jariir uu sheegay saddexda jawaabna khulaasadoodu waxay tahy maxamedulamiinu shirkidina dafcu ihaami ilitraaq can aayi lkitaab saddexduu ku sheegay saddexdana jawaaboodna waxay tahay jawaab waa in la yidhaahdaa inamaa qaaluu daalika min howli daalika alyowm shiddada maalinkaas jirta ay hadalkaas u yidhaahdeen laakiin marka dambe waa marag furaya marka hore shiddada jirta iyo culayska jira ay waxa weeye su-aashan weydiinayeen ilaahu adaan naga og kadibna waa markhaati furaya su-aashaas aaday u wanaagsantah su-aasha labaad ayaduna waa wanaagsan tahay waxayna tahay xaafidkuna inuu taas dooranayaad moodaa waxayna tahay inay leeyihiin laa cilma lanaa ey laa cilma lanaa ilaa cilmun anta aclamu bihi minna wax aan ka ognahay ma jirto ilaa in adigu aad nooga ogaal badan tahay maahan intaan anagu ka ognahay wixiina beeniyey iyo wixiina aqbalay adaa nooga ogaal badan adiga aan nooga ogaal badan cilmigaagaa wax walba koobay waa min baabi ta'adub maca rabbi jawaabtaasuna aaday u wanaagsantaha iyaduna jawaabta saddexaad waxa weeyaan macnaheedu daahir kuma ahan aayadda waana in la yidhaahdo su-aasha horoo la weydiiyaaba waxay ka dhigan tahay maadaa ujibtu marka la leeyahay maadaa camiluu bacdakum idinka markaad dhimateen ama laydinka dhex waday kadib maxay sameeyeen wamaa axdatuu bacdakum maxay soo dirisiiyeen gadaalkiin markaase intaas annaga waxba kama ogin waaba ka maqnay laakiin macnahaasu daahir maaha macnahaas laakiin sidiisa kale ahaan macnahaan waa sax oo rususha wixii ka dambeeyey ayaga markay dhinteen qaarka dhintay nabi ciiseoo la kor yeelayna markii la kor yeelay kadib wixii ummadahoodu sameeyeen rusushu warkama hayaan oo nabigeenna suban sala allahu calay wasalam waxaa ka sugan hadiis bukhaari iyo qeyrkiisba ay wariyeen maalinka qiyaamaha dadaa la marsiinaa dhanka bidixda isagoo xawdka ag taagan oo ummaddiisu xawdka ku soo aroorayaan oo ka cadayaan dad calaamadihii muslimiinta leh aa dhanka bidixda lala dhigin markaasuu leeyahay nabigu ummatii ummatii riwaayadaha kale waxay leeyiin asxaabi asxaabi markaasaa la leeyahay innaka laa tadrii maa axdatu bacdaka nabi maxamedoo war kama haydin gadaalkaa waxay sameeyeen fiiri waa nabi maxamed xasaas la leeyahy sala allahu alay wasalam war kama haydin qaar ka mida waa dadkii markuu joogay humeeyo saxaabadiis ahaa ee markii nabiga ilaah oobsaday ridoobay wey qaar waa kuwa iyo wixii ka dambeeyo sidaasoo kale inxiraafay nabigu waxaan leeyahay inu suxqan suxqan liman hayara bacdi fogaansho cadaabka ha ku fogaado qofkii aniga gadaalkee diinka ilahay wax ka bedelay naarta alla ha ku fogey xadiidka sariix wuxuu ku yahay nabiga markii ilaahay oobsaday kadib wixii dhacay ee saxaabadiisii ay sameeyeen ama dadka ka dambeeya sameeyeen ama annagu maanta aan samaynayno warkama haya nabigu sala allahu calay wasalam waxyaalahaas dhacaya dadka gaaloobay dadka bidcoobay dadka toosnaaday asaga gadaalkiis waxaa dhacay innaka laa tajri aa lagu leeyay waa qiyaamihii ma ogid aa lagu leeyay maa axdatuu bacdaka gadaalkaa wixii la sameeyey taasna waxay ku tusaydaan haddaan nebi maxamed ogayn sala allahu calay wasalam halkaan annagoo taagtaagaan hadda waxaan samaynayno inaan qofkan ogeyn oo awliyadu aysan qeybka ogeyn taasay sariix ku tahay soo maaha ila awliyada ilaahay weliga ugu sareeyaa waay waa nabi maxamed sala allahu calay wasalam weli lamiduhu ma jiro isagaa u fadli badan awliyada ilaahay soo uma jeedin waa ambiyada ilahay isagaa u fadli badan rususha ilaahay asagaa u fadli badan ululcasmiga asagaa u fadli badan dhammaan ilaahay weynaa basharka uu abuuray jin iyo insi xataa basharka kaliya maahane isagaa u fadli badan bal makhluuqa dhan isagaa u fadli badan culamada gabal ama yidhaahdeen soo uma jeedin mar haddii nebi maxamed la leeyahay innaka laa tadri ma axdatu bacdaka waa sariix waana caddahay inaan qof kale ogeyn meeshan waxaan ku hayno ilaa qofna dhex jooga maahan qof dhintay inuusan war naga hayn soo uma jeedin rabbulcaalamiin weeye midkana daalacanayayna og marka saddexdaas jawaabood ayaa lagu jawaabay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi id qaala allaahu yaa ciisa bna maryama wadkur sheeg nabiga subanow id waqti qaala allaahu ilaah uu yidhi yaa ciisaa ciisow ciisahaasoo ibna maryama ina maryamo ahaayo udkur xasuuso nicmatii nimcadayda calayka korkaaga aan ugu nimceeyey wa calaa waalidatika hooyada aan ugu nimceeyey id waqti ayaan inin nimceeyey ayatuka aan ku xoojiyey biruuxi alqudus malakul jibriil aan kugu xoojiyey tukallimu naasa dadka xaalaad la hadlaydo aan ku xoojiyey filmahdi dherabta xaalaad ku sugan tahayna aad la hadlaydo wa kahlan garmadow xaalaad tahay aad la hadlaydo waid waqti aan kuu nimceeyey callamtuka aan ku baray alkitaaba qoraalka waalxikmata fahmada watawraata kitaabkii towraad ahaa walinjiila kitaabkii injiil ahaa waid waqtigan kuu nimceeyey takhluqu aad abuuraysay min addiini dhoobada xaggeeda ka hay-ati dayri shimbir muuqaalkeed oo kale biidni aniga idankayga aad ku abuurayday oo fatanfuqu aad ku afuufayday fiihaa suuraddii dhexdeeda aad afuufayday oo fatanfuqu aad afuufayday fiihaa suuradda dhexdeeda oo fa takuunu suuraddii ay noqonaysay dayran shimbir biidni aniga idankayga ay ku noqonayday wa tubri'u markaad bogsiinaydoo raysinayday alakmaha kan indhala'aanta dhashay wal abrasa kan baraska qabay jidhku caddaaday biidni aniga idankayga aad ku bogsiinaydoo ku raysinayday waid waqtigan kuu namceeyey tukhriju aad soo bixinayday almowta kuwa dhintay biidni aniga idankayga aad ku soo bixinayday waid waqtigan kuu namceeyey kafaftu aan kaa celiyey bani israa'iile reer banu israa'iil canka xaggaaga aan ka celiyey id waqtigan kaa celiyey ji'tahum aad u timid bilbayinaati mucjisooyin cadcadna aad ula timid fa qaala aladiina oo kuwii yidhaahdeen kafaruu gaaloobay minhum reer banu israa'iil xaalay ka mid yihiin in haadaa maa haadaa ficilka uu samaynaa ciise ma ahan ilaa sixrun falfal maahane sixirkoo mubiinun bayinun cad waid waqtigan kuu namceeyey oo waxaytu aan u waxyooday ilaalxawaariyiin asxaabtaadii nabi ciisow an aaminuu rumeeya bii aniga i rumeeya wa birasuuli rasuulkayga rumeeya qaaluu waxay yidhaahdeen xawaariyiintii aamanaa waan rumaynay washad allow marqaati ka noqo biannanaa annaga muslimuuna kuwa ilaahay uu gaarsan inaan nahay id qaala allah wadkur sheeg nabiga subanow id waqti qaala allahu ilaahay uu yidhi waa goorma labay mid aqbali kartaa qiyaamaha inay tahay oo iddu bimacnaa idaa tahay qaaladuna bimacnaa yaquulu ay tahay maadigana looga cabiray litaxaquqi wuquucihi waxaa kaloo dhici karta imtinaankaanu inuu yahay nabi ciise markii ilaahay samada uu kor yeelay kadib inay tahay oo arrintaanu arrin hadda ka hor dhacday ay tahay labadaba xaafidku wuu sheegay id qaala allaah wadkur sheeg nabiga subanow cid wati qaala allaahu ilaah uu yidhi yaa ciisa ciisow isagoo nabi ciise u abaal sheegana ilaah yaa ciisa ciisow ciisahaasoo ibna maryama ina maryamo ahow udkur xasuuso nicmati nimcadayda cadayka korkaaga anugu nimceeyey xooga waxaa daahira markii nabi ciise la rafciyey kadib inay tahay sababtoo a xasuuso waxaa loo leeyahay ka shukri waxa weeyaan takliifkuna waa adduunka wa calaa waalidatika hooyadaana aanu nimceeyey id waqtiyan inii nimceeyey ayatuka aan kuu xoojiyey biruuxi alqudus malakuljibriil aan kugu xoojiyey ruuxulqudus laba macnay ku fasiraan mufasiriinta malakuljibriil in loola jeedo in loola jeedo alruuxu dayiba ruuxda nabi ciise ilaahay geliyey oo ruux dayiba ah labadaas in mid loola jeedo ruuxulqudus in malkuljibriil loola jeedaana raajixa taas ayaa raajixa ruuxulqudus markaan kugu xoojiyey waxa weye wuu la socday markuu u baahdo arrin inuu sameeyo dariiqa sawaabkaahoo tusawley sidaas samee sidaasna hayeeni wuxuu u baahdo xoogu ku ayida marka ilaahay baa ku ayidoo ku xoojiye tukallimu naasa dadka xaalaad la hadlaydo ayaan kugu xoojiyey filmahdi darabta dhexdeeda xaalaad ku sugan tahay markuu dhashay maradii lagu qabtay isagoo ku dhex jira uu hadlo markii uu dhashay eebba ma lahayn waa soo qaatay hooyadiis dadkiiay la dhex timi way la hadleen marka yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki mura'a sawin wamaa kaanat ummuki baqiya maxaa kuu dhacaye yaa aabbahana qofxun ma ahayn hooyadaana sine laguma oqoon waa maxay carruurkan aad wadato aabbala'aanta fa ashaarat ilayh waxay u ishaartay marka nabiciisa wiilkaan la hadlayo bal asaga afka anugu hadli maayee aniga nadaraan ku galay inaanan qof la hadlin maanteen wiilkan saqiirkaa maxaan kala hadlayna markaa sagyaaba hadlayba inii cabdullah aatani alkitaab wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu waausanii bisalaati wazakaati maa dumtu xay isagaa daldalma marka adoo dherabta ku jira aad hadlaydin anaa abaalkaas kuu galo ilahay leey tukallimu naasa dadka xaalaad la hadlaysay filmahdi dherabta dhexdeeda xaalaad ku sugan tahay wa kahlan germadow xaalata markuu weynaaday waid waqti ayaan ku ayiday waid waqtiyan kuu namceeyey id ayatuka ku cadaf waid waqtiyan kuu namceeyey nabi ciisow callamtuka aan ku baray alkitaaba qoraalka iyo walxikmata fahmada kitaabka maanta qoraalka loola jeeda inuu wax qori jiray nabi ciise xikmadana fahmadaa loola jeedaa kitaabka ilaahay siiyey uu fahmayo oo xukunkii uu garanayo wa tawraata tawraad aan ku baray nabi ciise tawraad waa yiqiin tawraad lama wada nasaqin markii nabi ciise ilaahay uu soo diray lama wada nasaqin tawraad masaa'il yaraa laga nasaqay masaa'il yar ayaa laga nasaqay intii kale waa la baaqi yeelay dadku ku kala xukmi jiray xayla injiil iyadu wacdiyay u badneed iyo tarqiib iyo tarhiib xoogaa bacdu axkaamna way ku jirtay oo laga nasaqay waliuxilla lakum bacda aladii xurima calaykum marka gabal oo laga xarimay awel oo tawraad ku sugnaayo reer banu israiil laga xarimay ayuu u xalaaleeyey ilaahay injiil ugu xalaaleeyey walinjiila injiil markaan ku baray waid waqti ayaan ku namceeyey takhluqu aad abuuraysay min addiini dhoobada xaggeeda ka hay'ati dayri midla hay'ati dayr shimbir muuqaalkeed oo kale biidni aniga idankaygaad ku abuurayda dhoobadu inta gacanta la aado uu isku dhadhajinaa muuqaal shimbireedu ka samayna markuu sameey ilaah wuxuu yidhi fa tanfuqu waad afuufayday fiiha filhay'a suuraddiyaad afuufayday fa takuunu waxay noqonaysay dayran shimbir biidni aniga idankayga ta afuufo ay iska haadeen shimbir cadiya noqon mucjizaadka ilaahay siiyey wey nabiyullah ciise qayb ka mid a wa tubri'u waxaad bogsiinayday al akmaha kan indhoolaha ah iyo wal abrasa kan baraska qaba biidni aniga idankaygaad ku bogsiinayda ku raysinayda waxawen qof indhala-aan dhashay qofku hadduu isagoo indhala-aa indhuhu xumaadaan dhakhtarka waa loo geeyaa ma la fiiqi kara mise waa rajabaan waa la yidhaahdaa laakiin isagoon gabba ah oon muruxaba lahayn dhakhtar layskulama lugooyo ee dhakhtarnaa kama qabto isagoon muruxba lahayna loo geynaa markaasuu masaxa fog kaas iska raysanaya qof baras qabo jirku caddaaday ayaa waxa weeyaan qarta wax kama qabto lagumana dayo isaga waa loo geynaa saas u masaxa markaas iska raysaan ilaahay yaa sidaas u idmay soo uma jeedin aniga idankaygu ilaa wuxuu yidhi subxaana waid waqtiyan kuu namceeyey tukhriju aad soo bixinayday almowtaa kuwa dhintay biidni aniga idankayga dad dhintay odayaal dhintay u imaana boqolaal sano ka hor dhintay qabrigaa istaagaa markaasuu leeyahay quumuu biidni illaah ilahay idankiisa ku soo baxa kasay soo istaagaay ila ilaaha idmay waa amar ilaahiy waa ka dhaqaajinay kitaabka tafriixu lkhaadir fii manaaqibi taajil awliyaa sheekh cabdulqaadir jaylaani oo been abuurta la qoray ka mid too sheekh cabdulqaadir ugu been abuurtay maaha shiikii inuu qoray waa been abuurka oo waxa weeyaan mushrikiintu ay ku been abuurteen shiikha qolo kafaraha mushrikiinaha qoreen waxaa ku taalla laba ninaa murmeen waa sida buugku dhigayo tafriixulkhaadir waa kitaab magaciisa magaalada yaalla laba ninaa mudnay nin waa nin kirishtanoo masiixi ah ninna waa nin muslim ah waxay ku murmayaan nabi ciisa fadli badan iyo nebi maxameda fadli badan sala allahu calay wasalam marka midka masiixigaah wuxuu ku fadilaa ciise wuxuu leeyahay dad dhintuu nooleeji nabi maxamed iyuu dad dhintay nooleeji arrintaasuna waxa weeyaan waa xugun rabbaaniyo nabi walba ilaahay mucjisuu siiye nabi maxamed mucjisaad badana la siiyey qur-aankaana ka mid qur-aankaana dhammaan mucjisaadkii hore o dhan ka sii fadli badan sababtoo afiiri hadda nabi ciise dadu nooleyn jiray waa laguu sheega laakiin miyaad maanta arka iyadoo la noolaynayo laakiin annaga qofku yidhaa nabigiina mucjisa sidii keena waa kanaan leena waaba kan hadday taagan dacar ayagoo kale keena mucjisa daa'imaaho baaqi halkan taalla wey laakiin inta kale waa laga sheekayna marka leedan saasay ku murmaya waxay leeyihin marka buuggu wuxuu leeyahay gaalku qoray waxaa u yimid sheekh cabdulqaadir jaylaani waa siday leeyihiin markaasu maxaad isku haydaan waxaan isku haynaa uu yidhi nabi ciise iyo nebi maxamed kii fadli badnaa calayhim asalaam markaasuu ku jeesayna sheekh cabdulqaadir kii masiixigaa markaasuu yidhi maxaad ku fadilaydaa ciise markaasuu yidhi waxaan ku fadilayaa waxaan ku fadilayaa inuu dadka dhintay noola jiro markaasuu yidhi aniga atbaacdiisaan ka mid ahay mana ihin nabi daan nooleeya kawa nabi wuxuu yidhi markuu noolayna muxuu dhihi jiray markaasuu wuxuu dhihi jiray qum biidni illaah ilaahay idan uu soo idmay ku isteeg markaasuu yidhi ka waran anugu atbaacda maxamedaan ka mid ahay nabina maahi daan nooleeyo oon idankayga ku nooleeyo ka warran kan rabbi xagga dhiga waan rumaynaya ahlu maxamed idulgeeyu yidhi qof dhintood idinku garan jirteen qabrigan oday dhintay waxaa ku jira muddo hore waxaana la caddeeyey kabanka kuwa garaaca inuu ahaa soo nooleeyo taysta yidhi qum biidni aniga idankayga ku soo istaag waryaa kaasuu soo istaagay leey gaalku saasuu leey horuu ka soo istaag adhaqaaji ilaahay ma u tirina leey wakadaalika uga isdheerana sidaasaa waxaweyaan buuggan laga qoray oo waxa weeyaan jawharu nafiis sidaa ku taallaa rati la cunay ta la qashay aan la cun ay leeyihi markaasa kadib uu isla hadla markaasuu ka soo dhaqaajira tigi meesha til la cunay marka oo weliba qum biidni ah maaha biidni illaah ayadan qum biidni uu ku taaji jiray leey xarigaas ilahay shaqaba kuma lahayna kuleey toos awood ahay iyagu adeegsanayay marka waa kufri qofka aaminsanana waa kaafir kale muslimiintana ka mid maahane gaala qurunlaydu ka mid yihin qofka aaminsan waxaas ilaa wuxuu yidhi subxaana waa id waqtigan kuu namceeyey kafaftu aan reebay banii israa'iila reer banu israa'iil canka xaggaaga aan ka reebo kaa celiyey id waqtiganna kaa celiyey ji'tahum aad ula timid bilbayinaati mucjisooyinka cadcad nabi ciise markuu mucjisooyin cadcad la yimid ay reer banu israa'iil waxay yidhaahdeen qaar ka miduhu waa sixoole waana dilayna ilaahi weynaayaa ka celiyey nabi ciise samada loo qaada ilaa iyo hadda ma dhiba nabi ciise samadu jira nin kala ilaahay shabihiisi ku tuuray ninkii kaley dileen geeday ka laalaadiyeen markaas yidhahde waa dilin waa salbina yidha ta dilnaan salbina yidha ilaahana ka celshay faqaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay minhum reer banu israa'iil xaalay ka mid yihiin in haadaa maa haadaa ficilkan uu sameeyey ciise ma ahan ilaa sixrun falfal ma ahane falfalkaasoo mubiinun bayinun cad mubiin abaana laga keeno yatacaddaa walaa yatacadda labaduba marka gobol qur-aanka waa ku bannaan yihiin mubiin in caddo laga dhigo mid caddaynaya iyo in laasim laga dhigo mid xad mararka gobolna hal midaa caynooba meeshan waxaa ka mid a meelaha ay caynoobayday laasimka tahay in laas- in laga dhigo laasim oo la yidhahda sixir cad wayda awxaytu wayd waqtigan kuu namceeyey awxaytu aan u waxyooday ila alxawaariyiina xawaariintu waa asxaabtii nabi ciise laakiin waxaad dhihi kartaa saa loogu waxyooday saa loogu waxyooday ilaa nabiyaalmaysan ahayn waxaa la leeyahay laba jawaabood mid in la yidhaahdo waxyigan waa waxyi ilhaam qulubtooda alla ku rido jawaabta labaadna waxay tahay biwaasitati ciisa loogu waxyooday nabi ciise loo waxyooda layidhi u sheeg kaasay ka aqbaleen waid waqtigan kuu namceeyey awxaytu aan u waxyooday ila alxawaariyiina asxaabtaadii nabi ciisow an aaminuu bi aniga i rumeeya wa birasuulii rasuulkayga ciisaana rumeeya qaaluu waxay yidhahdeen xawaariyiintii aamanaa waan rumaynay weshad markhaati ka noqo biannanaa annaga muslimuuna dad ilahay u hoggaansan inaan nahay wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed